Maamulka caasimadda Dhow-Samareeb si rasmi ah inkaga wareejiyay dhul dhan boqol boos mas'uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedyada Galmudug taas oo laga tiri galay xalka waara dhulkunya wayba isu ku mid yahay dhulka dowladda hoose ee Dhow-Samareeb si gaar ah inka tiri galay in reedandajo lanka suubi barakacyaalka hakubaraka ay deegaano ku tirsan dowlad goboleedka Galmudug mas-uuliyiinta dhulkun laka wareejiyay waybayo ku shal dareerana wasaarado ka shal eh wasaaradaha howlaha guud iyo reedandhisowka guryeynta Galmudug wasaaradda qorshe maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalo galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo reedan heliisyowka galmudug gudoomiye ku-xigeenka caasimadda dhuusamareeb cabdisalaan salaad aadan oo khudbad ku jeedi dhulka wareejinta sii xusay in dhulkuusan nagada doono koobanaanada doono oo dayacan balse lafadow in lan diyaariya barnaamijka reedan dejinta lansuub yahay dadka bogtaalee ka nool degmooyinka
mas-uuliyiintaana joogta oo ka socda wasaaradda qorsheynta iyo howlaha guud iyo ganacsatada iyo dhammaan mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose caasimadda galmudug dhuusamareeb waxaan u joognaa dhulkii loogu talagalay barakacyaasha in looga saaro dad badan ee loogu talagalay xalalka waara galabta farxaday noo tahay inaan wasaaradda qorsheynta iyo howlaha guud ku wareejinno goobjoog aan ka noqonno wasaaradda arrimaha gudaha dowladda galmudug dhammaantood wasaaradahaas ku shaqada leh waxaan rajaynaynaa haddii ilah galabta kabacdi dhulkaas adinku idinku wareegay waxaa laydinkugu wareejiyey inaad ugu shaqaydaan ummadda cid kastoo wax ka qabanaysa lala wadaago maadaama de wasaaradihii ku shaqada lahaa aatiin annaga dowladda hoose waa naga soo dhammaaday dokumentikiisa waa idinku wareejina ilahi hadduu idmo runtii annaga kuma faraxsanin dhulka inta keeno inuu meesha isaga yaallo nolosha way iskaabtaa dadkii loogu talagalay meeshan in wax looga qabto walow wadda wax jeebkiina galabta aadna ku qabanayn ood u qaylo tegi doontaan waa rajaynaynaa sida ugu dhow wax looga qabto ilahi hadduu idmo annaguna de idinkaga harimaynee wax allaale wixii intaan keliya maahan haddii dhulkan intaan inta loo helo qorshihii lahaa in kale loo baahdo waxaan rajaynaynaa wardayn ballan qaadaynaa sida ugu fudud inaan ugu darno ilahi hadduu idmo qaar ku mid ah xubnoo laka wareejiyay dhulkun oo ku shal dareeray qaar ku tirsan wasaaradda dowlad goboleedyadiiyo ballan qaaday in dhulkunyo umbanaanada doogno waaniyo ka wareejii doonan dadkii lanka tiri galay hadduu aad la idmi insha allah ka wasaarad qorshayn ahaan waxaana saaran sidii xalkaas waaro maarata dhulkaas dhismo iyo wax loogu raadin lahaa sidaasi lamida in dhismaha guryaha waxaa maaratay sii daba joogi doona hadduu aan laidmi insha allah in meeshan waxbarashadii la keeno caafimaadkii la keeno biyihii maarata dadka maxaa la dhihi jiray ay u baahnaayeen oo nolosha beesigeedaha la keeno suuqii ayada laftarkeeda loo soo dhaweeyey jidkii akseeska ee magaalada ugu aadi lahaayeen oo waxyaabihii kaleeto oo dheeriga ahaa ayada laftarkeeda laga sameeyo intaaba hadduu aan la idmi insha allah waan u qaraymaynaa ka wasaarad qorsheyn ahaan waana ka shaqaynaynaa waxaanan diyaar u nahay in maaragtay si dhow aan ula shaqeyno cid walbeeto oo dowladda ka mid ah oo garab nagu siinayso maxaa la dhihi jira howlahan iyo weliba deeqbixiyaasha sidaasi lamida maamulka degmada waxaan ku bogaadinaynaa in dhulkan oo baahi badan loo qabay muddana maaratay laga sugaayay inay maantana siiyeen ayna diyaar leeyihiin weliba dhulalka kale oo dheeriga ah oo haddii beero loo samaynayo qaxootiga iyo haddii suuqya loo samaynayaba inay ayaga haddana diyaar uleeyihiin inay sii bixiyaan dhulal kaleeto waana ku mahadsan yihiin waxaan haysanaa dhul boqol dhul ayaan haysanaa boqol boos boqol boos ayaan haynaa